joogo saaka waxaa lagu dilay laba haweenaa lagu dilay haddana waxaa la dilay saddex oo mid xaamilaha la dilay dadka la dilay waxaa dad xaafadahooda iskaga noolay ahaayeen oo masaakiina mid waxay waday caana garoore waday waxaa la yidhi caanaha garoorka dadkaas maa u wadaa ciidamo laba maleeshiyada kale oo meesha joogtay oo oo weerarka kusoo qaadayna waxay dhaheen waryaa ciidan kalaa u wadaa miyaa caanaha la yidhi midda xaamiladeeda saasaa loo dilay ma fahamtay marka dukaamana meesha waa lagu jabsaday oo farmasho uu ka mid yahay farmasho inta la gato daawooyinka dhalooyinka dhan la jijabiyey oo la daadiyey hareerley alla hareerley shabeellada hoose ku taalaana culeeska markalewa saamayn weyn oo inoo yeelo fulaalo macaan oo meesha waxaa ka jira dilaa ka jiro kufsiyaa ka jiro xoolaha taa la qufsa la qunsaday xalay xoolo badan oo mooro ku jiro in hatan laga qunsaday aadaa ugu dhibaateysanaya meeshaas wax gargaar aan ka haysana malahan aniga aan kula hadlayo shan caruuraan leeyahay midna umulaan kula jiraa habeenkiina waxaa igu dhaca qabow iyo waxaa igu dhaca rooba igu dhaco maalintiina qoraxdii aan aragteena noogu dhacdo wax gargaar iyo daryay aan ka haysana malahan dawladda oo micnaha hadda madaxweynahan wax uu meeshaan u ka leeyahay malahan